maamulka degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan oo kaashanaya shacabka magaalada ayaa bilaabay dayactir lagu sameynayo soolarka magaalada cilado kala duwan oo ay qabeen soolarada iyo shacabka magaalada uu dhib ku qabay mugdiga jiray ayaa sababtay in laga howlgalo hagaajinta soolarka gudoomiye ku-xigeenka dib u dhiska degmada jallaqsi cabdisalaan xasan abuukar iyo duqa degmada maxamed xaaji nuur ayaa ka waramaya ahmiyadda ay u leeyihiin bulshada adeega soolarka waxayna bulshada ugu baaqeen inay kala shaqeeyaan bilicda degmada maanta waxaan ka shaqey haynaa baallooyinkii wixii dansanaay dayactiraan ku haynaa sida hadda waddooyinkaoo kaleeto ay biyaha fadhiisteen iyo meelahaasoo dhan aan ka shaqey haynaa iyo baallooyinkii biyaha galeen iyo bitriyaashiaan kala bedeli haynaa shaqadaas caadiga ahoo shaqadii dabiicigeedaan haysanaa laakiin waxaan degmada reer jallaqsi u sheegayaa inkastoo duqii degmada oo maayarkii dhinacayga taagay ah dadka shaaraca biyaha ku shubaa oo ganacsatada oo hortooda ay biyaha fadhiisteen labada dhinac loo ganacsanaa ayna awoodin inay ciidda isaga shubaan iyo jidka ay buuraan ciddaan ku helna waa sharci darro xakunkay leedahna maayarka degmada oon kale iga dambayna oo caddaynaa waxaan maanta aanu idin sheegaynaa inaan degmada jallaqsi hool ka hayna annagoo ku hadlayna magaca maamulka aandhah maayarka degmada jallaqsi maxamed xaaji nuur cumar waxaan haynaa soolarradii degmada baniga qooracsin waynaga gubteen shaqo ayaan ka haynaa waxayna u baahan yihiin hadda iyo tayactir hor leh in soolara la soo iibiyo dadweynaha illee mugda ma joogi karaan loo shaqayno waana waxaan degmada mas-uul ugu ahayn ciidankii baysanayna mala hadduu ilaah yidhaahdo midda kale waxaan ogeysiinaya anugu baaqayaa ganacsatada degmada jalalaqsi bari iyo qooracsin cidda iridda horteeda biyo ku shubta ama qashin ku shubta in tallaaba sharci laga qaadi doono tallaabadaasoo ah afar iyo labaatan saawo xarag ah iyo konton dolaroo ganaaxa waad maqlayseen waa baaqi ugu dambeeyey ganacsatada degmada ha ogaato